ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xoogan oo ka dhacay bartamaha magaalada istanbuul ee caasimadda dalka turkiga diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda oo duqeeyey fariisimo ay maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad ku leeyihiin dalka suuriya ciidamada booliiska ee turkiga oo xiray dad ku dhow konton ruux kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin qarax maalintii shalay ka dhacay gudaha dalkaas xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo sawaariikh ku garaacday xarumo ay maleeshiyaadka kurdiyiinta ku leeyihiin gobolka kurdistaan ee dalka ciraaq iyo xogo dheeraad ah oo laga helayo diyaarado ku burburay dalka maraykanka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya kooxda fallagada kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k ayaa looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahayd qaraxii khasaaraha badan dhaliya oo ka dhacay bartamaha magaalada istanbul ee dalka turkiga madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa cambaareeyey weerarkii argagax lahaa oo ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ah ee istanbul xilli halkaasi ay buux dhaafiyeen dadyow fara badan qaraxa ayaa wuxuu dhacay waxyar kadib afartii galabnimo ee shalay wuxuuna ka dhacay waddada caanka ah ee tagsiim oo ay inta badan dalxiisayaasha iyo dadka deegaankaasi ugu yimaadaan weerarkan ayaa ka dhashay qarax xoogan waxaana halkaas ku dhintay shakhsiyaad gaaraya ilaa lix ruux sida ay sheegayaan qaar ka mid ah saraakiisha dowladda iyo warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgala gudaha waddanka wararka ayaa intaasi ku daraya in qarax ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeetan qofood oo ay qaarkood soo gaareen waxyaabo halis ah sida laga soo xigtay guddoomiyaha magaalada istanbul sawiro lagu faafiyey baraha bulshada xilliga uu qarax dhacaya ayaa muujinaya holac ka kacay goobta iyo dadyow fara badan oo ku kala firxanaya goobta tagsiim oo ah meel mashquul badan haweeney ka soo jeeda qowmiyadda kurdida oo dhabarka ku sidata boorso ayaa looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahayd qaraxii shalay ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga ciidamada booliiska ee xukuumadda ankara ayaa qaraxa kadib waxay howlgallo ka bilaabeen gudaha magaalada iyagoona gacanta kusoo dhigay ku dhowaad konton ruuxoo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qaraxa warbaahinta turkida ayaa baahisay muuqaal muujinaya xilligii ay ciidamadu gacanta kusoo dhigayeen haweeneyda lagu tuhunsan yahay inay iyadu ka dambeysay qaraxii ka dhacay magaalada istanbul muuqaalka ayaa lagu arkayaa ciidamada booliiska oo u dhacaya guriga haweeneyda iyagoona intaa kadib jeebeeyey oo lana dhaqaaqay xarun booliis oo ay ciidamadu ku leeyihiin magaalada waxaa lagu soo waramayaa in guriga haweeneyda laga helay bastoolad iyo kayd rasaas ah taas oo ay sii dheer tahay lacago badan oo qaarkood ay tahay mida turkiga iyo lacagta yuurooda sarkaal ka tirsan booliiska xukuumadda ankara ayaa dhankiisa shaaciyey in haweeneyda fulisay ee weerarka ay ka soo jeedo dalka suuriya islamarkaana ay tababar ku soo qaadatay xero milatari ay ku leeyihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta gudaha waddankaas sidoo kale howlgallo ka dhacay magaalada istanbul ayaa lagu soo qabqabtay afartan iyo lix ruux kuwaasoo iyagana loo haysto inay ku lug lahaayeen qaraxii ka dhacay caasimada dalkaas dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramayay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay mar kale duqeymo la beegsadeen fariisiimo milatari oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka nidaamka nusayaryada ee bashaar al asad duqaymaha ayaa waxay ka dhaceen baadiyaha magaalada ximis ee dalka suuriya waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo gaaray maleeshiyaadka nusayriyada ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay laba askari oo ka mid a ciidamada nuseyriyada ayaa ku dhintay duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuuddu ka geysteen baadiyaha ximis halkaasna waxaa ku dhaawacmay saddex kale waxaa intaa dheer in duqeymuhu ay geysteen khasaare hantiyadeed sidaba caadada u ah nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad waxay sheegeen in nidaamkiisa difaaca ee hawada sare ay ka hortageen sawaariikh ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxayna baahiyeen muuqaaloay ku sheegayeen inay yihiin kuwii looga hortagay sawaariikhda yuhuudda bilooyinkii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa boqolaal duqaymo ah waxay la beegsadeen garoomo iyo xarumo milatari oo ku yaala magaalada dimashik xalab iyo sidoo kale dekada allaadiqiyah madaxda yuhuudda ayaa kol sii horeysay waxay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan duqaymahan kuwaasoo ay sheegeen inay kaga hortegayaan inaysan iiraan ku xidideysanin islamarkaana aysan saldhig milatari uga samaysanin dalka suuriya dalka ciraaq oo deris la ah suuriyana waxaa laga soo sheegayaa duqaymo ay diyaaradaha xukuumadda shiicada ahee iiraan ku beegsanayso fariisimo ay maleeshiyaadka kurdiyiintu ku leeyihiin gobolka kurdistaan ee dalka ciraaq guddoomiyaha magaalada kuwiya ee gobolka kurdistaan ayaa wuxuu sheegay in ugu yaraan hal ruuxu ku dhintay toban kalena ay ku dhaawacmeen sawaariikh lagu garaacay xarun uu xisbiga kurdiga ee iiraan ku leeyahay magaalada arbil ee caasimada kurdistaan wasiirka caafimaadka ee gobolka ayaa dhankiisa xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqaynta waxayna ciidamada iiraan dhankooda xustay inay beegsatay fariisimo ay maleeshiyaadka kurdiyiintu ku leeyihiin gobolka ugu dambeyn tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarado ku burburay dalka maraykanka laba diyaaradood oo ka qaybgelaya bandhig xagga hawada ah ayaa saacadii lasoo dhaafay ku burburay magaalo ka tirsan gobolka texas ee dalka maraykanka ugu yaraan lix ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen diyaaradihii ku burburay magaalada dallas ee gobolka texas
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan mu'asasada alkataa'ib oo baahisay isdaar maqal iyo muuqaal ah oo ay ka soo diyaarisay shirweynihii dhowaan u soo gebagaboobay golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ah
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa kadib waxaan rabaa marka ugu horeysa mar labaad inaan soo dhoweeyo martida sharafta leh nuqabada xuduurkooda iyo kasoo qeybgalkooda ayadoo aan wada ognahay xaaladda uu maanta dalka marayo ayadoo safaro dhaadheer lasoo galay waxaan leenahay jazaakum ullahu khayr aljazaa gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada intaas kadib waxaan rabnaa inaan uga tacsiyeyno ummadda ku nool bariga afrika gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolkii uu ka soo jeeday gaar ahaan nuqabada halkan fadhida uu ka mid ahaa naqiibkeena imaamka ahaa oo ka mid ahaa dadka meeshan fadhiya tacsida guud aan jeedinaynay tacsidii jaahiliyadda ma aha laakiin maadaama dadkii uu ka mid ahaa ay meesha fadhiyaan oo dadkii lagu martiqaaday lagu soo martiqaaday meesha uu ka mid ahaa waxaan rabnay inaan u ducayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ehelkiisa isaga inuu ilaahay fardowso ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagayna ilaahay uu wanaajiyo bulshadu xukumi jirayne inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gadaashiisa sii islaaxiyo annagana jidka uu ku socday yaan ku wada socnan inuu inuusan ilaahay naga leexin annagoo jidka alle subxaanahu wa tacaala ku toosan inuu ilaahayna oofsado imaamkeenan aan u ducayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fardowso ka waraabiyo annagana inta noo dhiman annagoo ammaan iyo khayr haysana inuu ilaahay shirkeena noogu gabagabeeyo وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بيان shirweynaha golaha nuuqabada wilaayaadka islaamiga kun afar boqol afartan iyo afar iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda uu dalka marayo iyo gulufyada dagaaleed ka dhanka ah shareecada islaamka ee ay ku dhawaaqday kooxda cusub ee ay gaaladu soo dhoodhoobtay ayaa waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah yeesheen shirweyne ay uga arrinsanayaan xaaladaha soo kordhay iyo mowqifkooda ku aadan duulaanka lagu soo qaaday sharciga allah ee ay maanta ku naalloonayaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool koonfurta iyo bartimaha soomaaliya shirkan oo ah mid daba socday shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar ay yeesheen culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa ka soo qeybgalay lixdan oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ugu dambeyn shirweynahooda ka soo saareen qodobada soo socda kow wuxuu goluhu bogaadinayaa shirweynihii siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar u soo gabagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga waxayna si kalsooni iyo niyad sami ah u aqbaleen kuna qaateen fatwadii sharciga ahayd ee laga soo saaray kulankaas barakaysan labo wuxuu goluhu isku raacay in meel looga soo wada jeesto dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada wuxuuna aaminsan yahay goluhu inuu dagaalkaas yahay gardarro aan geed loogu soo gaban oo lagu soo weeraray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka saddex golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed iyagoo ku hadlaya magaca beelaha ay matalaan waxay caddaynayaan inay beri ka yihiin kooxda riddada ah iyo mooryaanta ku abtarsada beelahooda ee biiriyey safka gaalada iyo murtadiinta afar goluxu wuxuu qabaa'ilka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay naf iyo maal ku bixiyaan difaaca kitaabka allah oo ah midka uu dhiiggoodu ku kala badbaaday oo nabad iyo karaamana ku heleen shan wuxuu goluhu bogaadinayaa mowqifka ammaanan ee ay qabaa'ilada soomaaliyeed ka qaateen dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda riddada lix wuxuu goluhu baaq u dirayaa odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada cadowgu haysto waxaan leenahay allaah ka cabsada oo qabaa'ilada aad hormuudka ka tihiin ku hogaamiya shareecada islaamka berina ka noqda murtadiinta iyo gaalada gumaysi doonka ah toddobo goluhu wuxuu baaq u dirayaa qabaa'ilada ku kedsoomay ballanqaadyadii beenta ahaa ee xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku biiray dagaalka ka dhanka ah shareecada allah kuwaasi waxaan leenahay weli waxaad haysataan fursad qaali ah ee allaah u toobadkeena kana joogsada dagaalka aad kula jirtaan diinta allah sideed wuxuu goluhu cod dheer ku caddaynayaa in uu ka soo horjeedo berina ka yahay colaadaha sokeeye ee gumaystaha saliibiga ah iyo maamulada gaalo raacyada ah ka hurinayaan soomaaliya sagaal wuxuu goluhu mar kale caddaynayaa inuu ka soo horjeedo faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhaqaraysan ee uu gumaystaha saliibiga ah la damacsan yahay diinta dalka iyo dadkiisa toban wuxuu goluhu ka digayaa halista daroogada iyo maanduuriyaha sida xaddhaafka ah loo soo gelinayo waddanka ee laga soo dhoofinayo dibadda sida khamriga tubaakada qaadka xashiishka iyo waxa la midka ah kow iyo toban wuxuu goluhu ka digayaa fisqiga iyo fasahaadka faraha ka sii baxaya ee ka dhashay daroogada dalka la soo gelinayo wuxuuna ku baaqayaa in gacan bir ah lagu qabto dadka hormuudka u ah fasahaadka bulshada dhexdeeda lagu faafinayo sida sinada anshaxxumada iyo dhalanrogga laba iyo toban goluhu wuxuu dhallinyarada ciidanka u ah kooxda riddada ugu yeerayaa inay allaah u toobad keenaan kana soo baxaan safka kooxda riddada ah ee ku daaban gaalada ku soo duushay waddanka taasoo xukunkeeda lagu caddeeyey fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga siddeed iyo labaatankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar iyo kuwii ka horreeyey saddex iyo toban goluhu wuxuu culamaa usuuga ugu baaqayaa in allah u toobad keenaan hor istaaggiisana ay xasuustaan ummaddana aysan u gacangelinin gumaysiga horarka ku ah dalkooda iyo diintooda afar iyo toban goluhu wuxuu ku baaqayaa in si wada jir ah looga hortago dagaalka ba-an ee lagu curyaaminayo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed laguna boobayo hantidooda laguna burburinayo khayraadkooda iyo wax soo saarkooda shan iyo toban goluhu wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqayaa in naftooda iyo maalkooda ka difaacdaan dowlad ku-sheega aan diin iyo duunyo midna u dhowraynin lix iyo toban wuxuu goluhu ugu baaqayaa ganacsatada qaybaha bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab in la iskaga kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu haayo habsami u socodka suuqa xurta ah ee dalka dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qabaa'ilka aan matalno waxaan faraynaa in u diyaar garoobaan sidii aan nafteenna iyo maalkeenna uga difaacan lahayn kooxdan dhigmiiratada ah waana ka guulaysan doonaa biidni illaahi sida aan uga guulaysanay gumaystihii iyada ka horreeyey ugu dambayntii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxay soo dhoweynayaan dadaalka xooggan ee guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku bixiyey sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa annagu haddii aan nahay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxaan dadka aan mas-uulka ka nahay iyo ehladeenna ugu baaqaynaa in loo istaago sidii garab loogu noqon lahaa mujaahidiinta u halgamaya hirgelinta shareecada islaamka iyo burburinta maamulada dawaaqiida ah ee ka jira dalka waxaana ballan qaadaynaa inaan hor istaagi doono awood weliba oo isku dayda inay carqaladayso nabadda iyo xasalloonida lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah mahadoo dhani alla u sugnaatay ilaah yuu soo keenkeenay xafladdan quruxda badan waxaan soo dhowaynaynaa oon si kal iyo laabla u soo dhowaynaynaa oonu si ilaahay raalli ka yahay usoo u soo dhowaynaynaa baaqii ka soo baxay iyo fad fadwadii sharciga ahayd ee ka soo baxday culimmadii soomaaliyeed aad baanu u soo dhowaynaynaa waxaanan ballan qaadaynaa waxa la yaala wixii baaqaa ku qoraa sida ay tahay laxdadu intaynagu jirto inaanu u fulin inaanu ballan qaadaynaa ballanqaadkaana ilaahay hanagu guuleeyo culimmadii iga horraysaa sheegtae anuu afka golada nuqubada ku hadlaya waxaan u tacsidaynayaa oon dhammaanteen u tacsidaynaynaa imaamkeennii qaaliga ahaa ee tii alla u timid tacsi baan u diraynaa annagoo u raacinaynaa tacsiyadihii hore isagana waxaannu leenahay naxariistii janna allaha siiyo dadkii uu ka tegay eenu ka midka nahayna samir yimaan allaha naga siiyo intaa waxaan ku darayaa waxaan leenahay gaalada saliibigaa ee dalka yaga sida gardarradaa ugu soo duulay waxaannu leenahay ninkii dhoofku yimid bay geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhulkana islaamkaa iska leh guushana islaamkaa iska leh murtadiinta waxaannu leenahay war magacoodbe waad hoogteen waanad halaagsanteene war istaba qabta ilaahay u soo noqda kitaabkiinna u soo noqda hooyadiin iyo aabbihiin diintii lagu meheriye u soo noqda farriin hore oo kuwan murtadiinta oo xunxunay naga soo hor jeeda hadda ka hor inuu u diray baan anna kuwan u dirayaa wuxuuna yidhi war haddii la kala diray sida deere iyo cawl rabbinimaddu leeyaa cawar maxawla daristeen aygii doofisha lahaa daaha maxa uga rogateen dumarkii idiin dhexay dalla maxa uga yeesheen doofaarkaad qalaysaan soo kama dikootaan dulligii iyo cadaabkii maxaa kiin isugu daray durriyaddii ibliisiya maxaa daaduf idin qoray war sow darajo aakhira rabbi kama dabcaysaan xaqan aan daboolayn maxaa idinka soo daday xuralciinta diib kale war maxa u dalaaqdeen durdurkii firdowsana dacni maxaa uga yeesheen durdurkii firdowsana dacni maxaa uga yeesheen dakharka iyo dumbaakhada dacar hadda u malayseen dumbuq ninkaa lagu rin dalla'aanba ugu dhiman haddaan dunidu waarayn miyaad daa'imaysaan duqyaankii fircoon iyo awaydaarihii caad qaaruun dad iyo maal damug baa la siiyo sidii dalow wadeemee dhulkaa dalam ka siiyo tacadiguu hamuud falayfa demdeme ku noqoyo daaqe iyo guray baa loogu dawgalay nabi nuux kuwii dagay duufaan baan la tegey doonniduu samaysaiyo dooshibuu ka koray docoyaysigii luudiiftiisii la arag nimankii darrabin jiray rabbi wow darraado iyagoon digniin qabin malaa'iguu u diray dambaysiyaalo culus baa dusha lagala dhacay ilaahadoo kuwana dusha kala dhac قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله